odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda magaalada muqdisho ayaa maanta kulan ay yeesheen waxa ay uga hadleen arrimo ay ka mid yihiin amni darrada magaalada muqdisho iyo waddooyinka xiran oo ay sheegeen inay dhibaato aada u weyn ku qabaan suldaan yuusuf cabdi cali oo ka mid ah waxgaradkii kulanka ka hadlay ayaa ka warbixiyey sababaha keenay isu imaatinkooda gogashaani waxay tahay cabasho magaalada muqdisho cabanaysa ka cabanaysa xisaar iyo go'doon ay ku jirto muddo hal sano ah xasaarkaas iyo go'doomintaas aanan la garanaynin waxa ay u go'doonsan tahay magaalada muqdisho waxa ay u go'doonsan tahay lama yaqaano waxa ay qabata go'doomintaas waxa ay soo siyaadisa lama yaqaano magaalada muqdisho haddii amni ahaa lahayd amni darradii meesheedii ka sii socotaa dhagax baa ku go'an dhagaxna ma hadlo magaalada muqdisho go'doonkaas ay ku jirta ayay gogashaanu tahay sida laydiin sheegay waxaana loo dhigay gogashaanu beelaha hawiye inay dega gobolka banaadir inay ka arrinsadaan dhibka haysto dhibka haystana waa go'doonkaasi annagu saakii dowladdu mucaarad kuma ahin mucaarad dowladeed umaanan imaanin halkan laakiin waxaan u nimid dhibkana haysto oo ah go'doonka ay ku jirta magaalada muqdisho oo meel walba la leeyahay hala kala wareego kala wareeg oo askarigaad u tagta kala wareeg waxa weeye kala wareeggaasina waa a v c inaad tuurto waxa weeye waxa waay nama qabato arrintaasaan ka cabanaynaa arrintaasaa gogasha laga dhigay sidoo kale nabadoon cabdulqaadir maxamuud maxamed abaabul ayaa hoosta ka xariiqay in isu socodka magaalada muqdisho dhexdeeda ay aada u adag tahay caqabado badanna lagala kulmo waxaana uu soo jeediyey codsi ku aadan in dowladdu ay waddooyinka u furto shacabka war la qaba xiise male ninkii naagtiisa ku dhashay tugtug dhexdeed walaxuu sheega waa yaqaan heerow u sheego waay mootow naagti saartay meelay martay weysay habarti mare lagu dada male meeshiay ku dhashay waa waxa aan ka cabaynay kow ka tah baabuurti dekedda waxay taalkaysanayey iyo isgooska manaraayada inta ka dhex leh waxaa la leeyahay cawada aad baxaysaa maalin cad ma soco kartiin manowd waxaa ka shaqaysan jiray suuq ganacsatee shan kun inta ku shaqaysaysa waaba dunto ogaada shan kun wixii ka korreeyaan nool shan kunoo dollar waa dhimata dhagaxyadaanna siyaasaday maha u yaallaan shabaabna ilaaliyow ma hayaan abnina ilaaliyow ma hayaan waxaan u qaadannay in dad gaara hantidooda lagu baaba'ayo waxaan rabnaa diinna loo qabo inaan wada ummi wada hurdaayanahay qaaraa soo jeedo dadkayaan laga wada kicinin dadka dawladday rabaan boqol iyo soddonkii wax saxiixdayaan ka mid nahay dawladdaan rabnaa gacno furanaan ku soo dhoweeyeynaa laakiin sida uu leeyahayaanna dhuuqan wabar socdaal raage oo isaguna ka mid ah waxgaradkii dhigay gogashii kulanka maanta ayaa tilmaamay in labada koontarool ay ka soo galaan gaadiidka qudaarta keena ee magaalada muqdisho xanibaad badan ay halkaasi kala kulmaan waxaana uu xusay intaasi ay sarakac u keentay noocyada kala duwan ee qudaarta ujeeddadu waxuu ahay magaalada muqdisho oo dhibaato badan ku dhacda oo jidadka xiran yihiin oo magaalada bannaankeeda qudaarta iyo dhagax iyo wixii lagu cuni lahay magaalada taagan yihiin oo cunaqabatayn saaran tahay inaan isaga soo baxno oo dadka beesha hawiye ku abtirsada ama magaalada muqdisho degan ay ka tashadaan aayaheera iyo dhaqankooda iyo naftooda iyo maalkooda sidaasuu ku jihaysan yahay waana jiri doontaa gogol kalon haddana maanta cilaami doonno waxaan ka cabanaynaa magaalada muqdisho dhibka lagu haayo oo ah jidadka laga xiray afarta jid oo afarta magaalada soo gashay afarta jid waa la xiray dhibaataa ka jirta khudaarta bannaankay taagan tahay dhagaxa bannaanka u taagan yahay carradii bannaankay taagan tahay magaalada inay dhisantaa loo diiday in khudaaru soo gashaa loo diiday waa soon soonka haddee dadku waxaa la rabaa in loo dabciyo dhagxaana laku jaray masaajidka aadi ma kartid dan haddaad magaalada ka yeelata ma aadi kartid dekedda way xihan tahay elaboorka way xihan tahay nimankaas waxaan rabnaa haddayna midaan wax ka bedeli karin oy magaalada dhibka maanta ka jira ayna wax ka bedeli karin meel walba inay kusoo fashilmeenaan u aragnaha inay dhibka naga qaadaan ay naga tagaan baabuurtii magaalada wax allaala waxay wada soo gelinaysa waxay taagan yihiin magaalada afarta jidoo laga soo galo bil ayay taagnaanayaan qaaraa waxay ku leeyihin markaad afgooya uga hor tagto waxaan taagnaanaya aniga bil qudaartaana waxaana wadnaa la dejinaa markii la dejiyo la baaro ayaan kusii naqaynaa nimankaas hadday wax baaraayaan dalkuba saasu ma ahaadeene magaalada iyagoo baaraayo jidadka xiran yihiin oo dhibaatadaasu ka jirta ayaa qaraxi magaalada ka dhacow haya tii daraada ugu dambeeya wariigley ka dhacay ugu dambayntii xaaji cabdulaahi maxamed oo ka mid a waxgaradkii kulanka ka qayb galay ayaa si kooban uga warramay lugooyada ay ku qabaan waddooyinka xiran iyo sida ay muhiim u tahay in arrintaasi wax looga bedelo odayaashu waxay isugu yimaadeen dhibaatada ka taagan magaalada muqdisho inay ka hadlaan dhibkaasoo ahaa in magaalada xiran tahay jidadka xiran yihiin qudaar soo geli karin caana soo geli karin dhuhulsoo wax allaala wixii ummadaanu ku intifaaci jirto oo ka imaan jira shabeellada hoose ee shabeellada dhexe o dhan waa nagala xihay waxaa xihay dhagaxaa lagu xihay iskaraa xirta dhibaanna haysta dhibkaas waxaa la rabaa in nagala dulqaado aan dawladda ka codsanan inaku dawlad didmayn laakiin waxaan dhahnaa shacabka indhiisiana inaan shacabka odalna waajib ay nagu tahay shacabkaanu hadlaynaa odayaasha dhaqankaan nahay odayaalka shacabkaan nahay warkaan ha la dhegaysto dawladda waxa ku kaashato dhibaatada taagan maanta ha laga qaado xasan kaafi qoyste v o a muqdisho